أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen arbaca ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay saddexda bisha lixaad ee jamaadul aakhir sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah shabeellada hoose in ka badan shan askari murtadiin ah oo lagu dilay weerar culus oo galabta mujaahidiintu ay ku qaadeen mid ka mid ah xaafadaha degmada afgooye gaari nuuca raaxada oo laga gubay cadowga hub iyo saanad ciidan oo ay soo qhaniimaysteen mujaahidiinta iyo sidoo kale howlgal lagu beegsaday mas-uul ka tirsanaa maamulka riddada ugu magacaaban gobolka banaadir oo maanta mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada caasimadda ee muqdisho warbixin ayaad maqli doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah axmed madoobe oo wasiiro u diray deegaana ka tirsan geedo iyo jubbada hoose iyo murtad xamse cabdibarre oo jubbaland ku eedeeyey inay tumayso durbaanka dagaalka khilaafka u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya ee maamulka shaadaladirirka isku magacaabay jubbaland oo qarka u saaran inuu isku bedelo gacanka hadal dhiig badan uu ku daato warbixin ku aadan khilaafkaas faafreebka ayaad ku dhegaysan doontaan saraakiil ciidan iyo diblomaasiyiin ameerikaan ah oo socdaal kediisa ku taga magaalada hargeysa kulanna la qaatay abdiraxmaan cirro hogaamiyaha maamulka gaalada u adeegay ee somalilan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ee hiiraan oo samaysay mashruuc lagu kaabayo beeralayda wilaayaadka islaamiga hiiraan iyo shabeellada dhexe kadib munaasabad ka dhacda degmada buqaqable kelimaadkii laga jeediyey faafreebka ayaad ku maqli doontaan waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu hayaa muqdisho kooxda riddada oo sii kordhisay dhulboobka ee ka wado magaalada caasimadda banaanbax maanta ka dhaca degmada hilwaa iyo kooxda xasan sheekh oo gaadiid cagafa marsiisay guryihii ay degganaayeen shacabka mid ka mid a xaafadaha degmada waaberi kalluumaysato soomaaliyeed oo lagu laayahay badweynta hindiya qodobadaas iyo wixii kaloo soo kordha iyo xubnihii hadaleynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mid a wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona waxaadna si toosa nooga dhegaysan kartaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo barteena laaf streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga dhegaysan kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeenu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa shabeellada hoose in ka badan shan askari oo murtadiin ah oo lagu dilay weerar culus oo galabta mujaahidiinta ay ku qaadeen mid ka mid a xaafadaha degmada afgooye iyo sidoo kale mas-uul ka tirsanaa maamulka riddada ugu magacaaban gobolka banaadir oo maanta mujaahidiinta ay ku beegsadeen muqdisho qodobadaas iyo sidoo kale saraakiil ciidan iyo diblomaasiyiin ameerikaan ah oo socdaal kediisa ku taga magaalada hargeysa kulana la qaatay cabdiraxmaan ciro hogaamiyaha maamulka gaalada u adeegay ee somalilan waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga ah alaab waxaa halkan ka soo jeediyay walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abwayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa ciidamada mujaahidiintu waxay galankii dambe ee maanta weerar culus ku qaadeen saldhigga maleeshaadka murtadiinta ee haanta dheer degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose waxaana weerarkan lagu dilay lix askari cadowga ayaana meydadkooda uga cararay gudaha saldhigga la weeraray halkaa laga gubay gaari nooca raaxada ah sidoo kale waxay mujaahidiintu weerarkan kusoo furteen hub iyo saanad ciidan oo kala duwan dhanka kale ciidamada mujaahidiintu howlgal gaar ah oo ay maanta ka fuliyeen ex kantarool balcad ee magaalada muqdisho ayaa lagu dhaawacay murtad guure maxamed xirsi oo ah guddoomiyaha waxay ugu yeeraan arrimaha bulshada ee maamulka riddada xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho waxaana laga soo qaniimaystay gaari nooca baraadada waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa saraakiil ciidan iyo diblomaasiyiin amerikaana oo socdaalkadiisa ku tagay magaalada hargeysa kulana la qaatay cabdiraxmaan ciro madaxweynaha maamulka somalilan ee la doortay cabdiraxmaan ciro ayaa goordhoweed la kulmay safiirka dalka mareykanka u fadhiya soomaaliya richard reely oo uu wehelinayo taliyaha taliska ciidamada mareykanka ee qaaradda africa ee africom mas-uuliyiin kale iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan dowladda saliibiga ah ee mareykanka wafdigan ayaa horey kulamo ula yeeshay madaxweynaha xilka kasii degaya ee somalilan muuse biixi waxaana la sheegayaa in ay wafdigan u socdeen arrimo la xiriira qorshayaal madaxweynaha mareykanka ee la doortay trump uu ka leeyahay dekadda berbera iyo sidii saldhig military ay ugu yeelan lahaayeen aagaasi mareykanka ayaa sanadkii labada kun labaiyo labaatankii waxay saxaafaddu si weyn usoo bandhigtay in uu doonayay in uu dekadaas saldhig ku yeesho wararka qaar ayaa sheegayaa in ciro ay u bandhigayaan siyaasadda mareykanku kula shaqeyn doono maamulka somalilan xogo kale oo dhowaan soo baxayey ayaa tibaaxayay in reer galbeedku qorsheynayaan sidii ay berbera uga dhigan lahaayeen meel lagula dagaalamo kooxda xuutiyiinta ee reer yemen saldhigga mareykanka uu ku leeyahay guud ahaan soomaaliya ayaa ka balidoogle haddii ay berbere yimaadaanna waxay noqonaysaa saldhiggii labaad ee mareykanku ka samaysto soomaaliya waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa kalluumaysato soomaaliyeed oo lagu leeyahay badweynta hindiya xeebaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa laba toddobaad ka hor lagu waayey koox kalluumaysato ah oo ka jilaabata biyaha badweynta hindiya dadkan ayaa la soo wariyey in kow iyo labaatanka bishii hore ay galeen xeebaha liido iyo curaba ee muqdisho kalluumaysatadaasi ayaa watay qilaalaba doonyood kuwaas oo aan la ogeyn halkaay jaan iyo cirib dhigeen qof u hadlayay kalluumaysatada oo warbaahinta u warramay ayaa xaqiijiyey in dadkaasi oo ka koobnaa lix xubnood weli aan nolol iyo geeri midna lagu heynin markii ciidii ugu wardambeysay ayuu sheegay inay mar qura biyaha ka kala galeen xeebaha curaba iyo liido wuxuu intaasi ku daray in dadka biyaha badda lagu waayey ay yihiin dad dhallinyaro ah isku dayo dhowr ah oo ay sameeyeen ayuu sheegay in aysan kasoo bixin wax natiijo ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa ciidanka suudaan oo arsef kala wareegay magaalooyin hor leh oo ka tirsan dalkaasi dagaalada xoogan ee u dhexeeya ciidamada suudaan iyo kuwa arsef ee ay taageerto dowladda imaaraadka carabta ayaa weli ka soconaya dalka suudaan wasaaradda dagaalka ee suudaan ayaa maalintii shalay oo isniin ahayd ku dhawaaqday inay la wareegtay mandiqadda masnac sokoro ee dhacda inta u dhexaysa gobollada sanaar iyo aljaziira laguna tilmaamo inay ahayd dhufays adag iyo taliskii r s f ay ka weerari jirtay labada gobol kadib dagaal xoogan oo ay halkaasi shalay kula galeen maleeshiyada r s f waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday oo ay ka mid yihiin howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiintu ka fuliyeen wilaayaadka dalka oo uu ka mid yahay weerarkii lagu qaaday saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta haanta dheer laguna dilay lixda askari ee murtadiinta waxay sidoo kale shahaadaan maanta daabacday taqriir dheer oo ay kasoo tarjuntay wargeyska the guardian ee laga leeyahay wadanka ingiriiska kaasi oo ka hadlaya xaaladda murugsan ee ay la nool yihiin dadka ku dhaqan wadamada caalamka carabta aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadalhaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ee soomaalida ka taagan waxay ahayd barakicin xoogan oo ay bilowday kooxda riddada soomaaliya maleeshiyaad murtadiinna ayaa habeenkii xalay lagu soo daadiyey wadooyinka magaalada muqdisho kuwaasi oo dadka rayidka ku amreeyey in ay ka guuraan xaafadda kalluunka ee magaalada muqdisho xaafadan oo ay degan yihiin dad danyar ah ayaa la wariyey in xasan gurgurta uu ka iibsaday ganacsato iimaanlaawayaal ah muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay jamaacada masjidka jaamica ee xaafadda kalluunka oo masjidkaasi sagootinaya islamarkaana sheegay in salaadii subax ee ugu dambeysay ay saaka ku tukadeen masjidkaasi masjidkan ayuuna xasan gurguurta amray in la dumiyo laguna bedelo goobo ganacsi dhulkan ayaana ah dhul dan guud waxaana madaxda murtadiintu ay ka iibsadeen ganacsato iimaanlaawayaal ah xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana bashiir caawa waa inaga inta أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee faafareebka wararka ayaan ku guda jirnaa markan iyo axmed madoobe ayaa wasiiro u diray deegaana ka tirsan gaday iyo jubbada hoose iyadoona xamse cabdi barre uu jubbaland ku eedeeyey inay tumayso durbaanka dagaalka xilli khilaafka u dhexeeya kooxda rajada soomaaliya iyo maamulka isku magacaaba jubbaland uu qarka u saaran yahay inuu isku beddelo dagaal gacanka hadal dhiig badan uu ku daato ku soo dhowaada warbixin ku aadan arrimahaasi waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani loolanka ayaa hadda gacanka hadal isku beddelaya markii xamse cabdi barre oo ah baa koorta uu ku kutabaya xasan garguurta uu noqday midka holaca ku shidaya axmed madoobe loolankuna waa mid qolo kastaa ee doonayso inay meesha iyada ku soo harto abi axmedna ciyaarta socota waa mid ku daawanaya jiqlaysi iyadoo ay u tahay sheekada halkan rabay ayay u hoobanaysaa laakiin isweydiintu waxay tahay haddii xasan garguurte uu tijaabadan ku guulaysto foroma u noqon doontaa dagaal uu xasan mar kale ku wajaho mutamaridiinta siyaasaddiisa ka soo horjeeda muddose intee la eg ayay ku qaadan doontaa arrimahan oo idil axmed madoobe oo wasiirro u diray deegaanno ka tirsan gedo iyo jubbada hoose iyo xamse cabdi barre oo jubbaland ku eedeeyey in ay tumayso durbaanka dagaalka khilaafka u dhexeeya riddada soomaaliya iyo maamulka isku magacaabay jubbaland ayaa qarka u saaran in uu isu beddelo gacanka hadal dhiig badan uu ku daato ismariwaagan siyaasadeed oo soo bilowday bishii lasoo dhaafay ayaa soo maray marxalado kala duwan waxaana muuqata in khilaafkii siyaasadeed ee xalka loo waayey uu hadda gorodda la sii galayo iskudhac militari xamse cabdi barre oo ah ra'iisul wasaaraha kooxda riddada ayaa ka soo laabtay socdaal uu ku tegay magaalada nairobi ee dalka kenya wuxuuna socdaalkaas salka ku hayay arrimaha maamulka ashahadala dirirka ah ee jubbaland sida ay wararku sheegayaan kenya iyo kooxda riddada ayaa isku fahmi waayey sida loo maaraynayo mushkiladda ka timid isdoorashada murtad axmed madoobe kooxda riddada ayaa ku adkaysatay damaceeda ah in ay xoog ku rido hogaamiyaha maamulka jubbaland kadib halka dowladda kenya ay diidan tahay in dagaal toos ah uu labada dhinac dhex maro sidoo kale siyaasiyiin iyo qabqablayaal murtadiin ah oo geed fadhi u ahaa axmed madoobe ayaa kala qaybsamay waxayna qaarkood la safteen xamse cabdi barre arrinkaas oo xaaladda ku soo adkaynaya hogaamiyaha maamulka dib isu doortay ee fadhigiisu yahay magaalada kismaayo ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya ayaa markii uu ku soo hungoobay ujeedka safarkiisii nairobi waxa uu warbaahinta kula hadlay muqdisho isagoo wixii ugu horreeyey ee uu ka yiri khilaafka axmed madoobe kala dhexeeya ku sheegay in colaaddu sii xoogaysan doonto barre ayaa axmed madoobe ku eedeeyey in ciidamo fara badan uu doomo oga qaaday kismaayo kadibna ku sii daabulayo jasiiradaha kulaala xeebta jubbada hoose sida kudhaa iyo buurgaabo ra-iisul wasaaraha kooxda riddada ayaa boogaadiyey boqolaal maleeshiyaad ah oo madoobe ka goostay isla markaana dhankooda maray kooxda riddada waxa ay marmarsiiyo u samaysanaysaa boqolaalka maleeshiyaadka ah ee ay ku daabushay deegaanka raaskamboni iyadoo ku sheegaysa inay buuxinayaan booskii ay banneeyeen cutubyo ka tirsan ciidamada salibiyiinta ah ee kenya waxaan ognahay deegaanada ay hadda lagu daldalayo ciidamada kismaayo laga raro habeeniya maalin in ay ka baxeen ciidamadii admis waxaan ognahay dadkii deegaanka oo guddoomiyihii deegaankaas ugu horreeyay in uu codsaday oo magaalada kismaayo ka codsaday iyo maamulkii ka jiray in ay keenaan ciidamo soo buuxiya meeshii ay ka baxeen ciidamada admis kadibna ay deegaanku maamulkii ay ugu jawaabeen ma heli karno ciidamo aan meeshaa keenno waxaa waaye arrintaas runtii foosha xun waa nasiib daro waxaana leenahay annaga sidii uun ilaahay u sheegay xooggooda iyo ciidankooda waa nasiib daro wiil soomaaliyeed oo la tababaray oo la qalabeeyey oo ku faanaya dalkiisa iyo dadkiisa inuu difaacayo in dad mas-uuliyiin sheeganaya ay ay dadka ugu baaqaan in lala dagaalamo inuu cadow yahay inuu sogoloot yahay inuusan dalka lahayn taasi waxaa weeye waa nasiib darro weeye
dhinaca kale wasiirro ka tirsan maamulka isugu yeeray jubbaland ayaa socdaallo ku tegay qaar ka mida jiidaha dagaalka ee labada dhinaca isku hor fadhiyaan jasiiradda kudhaa waxaa tegay wasiirka maamulka axmed madoobe isagoo xiran dareeska ciidamada ayuu sheegay inay diyaar u yihiin dagaal uu ku sheegay in uu yahay mid ay deegaanadooda ku difaacanayaan waxa ay ku sheegaan wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka maamulka ashacdalla dirirka ah ee jubbaland ayaa ku eedeeyey kooxda riddada in ay kooxdaas xadgudubyo ka geysanayso deegaanka raaskambooni wuxuu carabaabay in maleeshiyaadka kooxda riddada ay tobannaan dumar ah ku kufsadeen islamarkaana deegaanada ay qabsadeen soo geliyeen shixnado daroogo halis ah dhinaca kale waxaa magaalada beled xaawo ee gobolka gado gaaray jenaraal yuusuf dhuumaal oo ku magacaaban wasiirka ammaanka waxa ay ku sheegaan ee maamulkaas ashhadalla dirirka ee jubbaland socdaalka dhuumaal ayaa qayb ka ah gulufka uu axmed madoobe ku doonayo in uu kooxda riddada uga difaaco degmooyin ka tirsan gobolka gado wax kastoo layniin qaban lahaa dowladdii soomaaliyeed ee aynu dhisannay ee caasimaddii soomaaliya fadhiday ee iskuulladii iyo waxbarashadii waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo ceelashii ay ka soo dhacahayeen hadday rasaasiinin ku beddeshay iyo qoryo ka warrama iyo ciidan oy leedahay amnigoodaan duminaynaa waan burburinaynaa waad kala tegaysaan waad dhimanaysaan hadday leeyihin maxaan samaynaynaa waan iska celinaynaa soo ma waan ka hortegaynaa waan ka diidaynaa kama yeelayno ha u soo waaridina dhib iyo musiibo ha u soo waaridina waxaa weeye qashin ha u soo waaridina khamro ha u soo waaridina waxaa weeye xashiishad waa waxa la keenaya halkan waa waxa laydinla rabo waa kufsi waad la socotaan kamboni waxa ka dhacay gabdhaa la kufsaday xashiish baa la keenay khamraa la keenayaa qurun oo dhan baa la keenayaa heer kudhaa waxaasi waxaa weeye inama qabato reer badhaadhe inama qabato dowladda jubbaland waxaa weeye waa ina garab taagan tahay ciidamada waa u mahad celinayaa dadaalka ay samaynayaan waan garab istaagaynaa وانا كشغينا نشاهد الله يضمن أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo wilaayada islaamiga ee hiiraan maamulka wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa sameeyey mashruuc lagu kaabayo beeraleyda wilaayaadka islaamiga hiiraan iyo shabeellada dhexe munaasabad ka dhacda degmada boqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayna ka qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan mas-uulka beeraha wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe odayaasha dhaqanka iyo beeraleyda hiiraan ayay wilaayada ku wareejisay shan iyo labaatan motoor oo la siiyey beeraleyda beeraha ku leh dhulka ka fog webiga islamarkaana tacabka beeraha u adeegsada ceel gacmeed ay ka dhex qoteen beerahooda ugu horeenna munaasabadda waxaa ka hadlay weliga wilaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo matooradan ku wareejiyey mas-uulka beeraha wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله بعد حمد الله تبارك وتعالى وحان إسقني مت قوبتا أما كلنكا وكساب سيهي وحفلة أي ولاية إسلامية ku wareejinaysa matooro qismiga beeraha mas-uulka beeraha ugu mas-uulka xarasha almujaahidiin wilaayaadka islaamiga shabeellada dhexe iyo hiiraan tooradaas gadaashayda yaallo waa matooro loogu talagalay dadka danleyda ah ama dadka ku nool dhulka aan webiga marin ceelashana samaystay gacankuqodka ah in lagu tashjiiciyo lagu dhiirigeliyo loogu kaalmeeyo waa matooro ay ugu tala gashay xarasha almujaahidiin wilaayadana ay wakiil ugu tahay in ay ku wareejiso u qaybsanaha beeraha wilaayaadka aan horey u xusay walaalka shiine iyo ragga garbihiisa ah matooradaas marka dadka loogu talagalay waa shan iyo labaatan matoor waxa dhinacyadooda yaalla waa tuubooyinkoodii sida idiin muuqataa waxay ku jiraan baakadkii lagu soo gaday bay ku jiraan waa matoorada loo isticmaalo waraabinta beeraha dadka loogu talagalay ma aha dadka webiga jooga waa dadka samaystay ceelasha gacanqodka ah dhulbeereedna meesha ka samaystay in badan oo faa'iido ana waa laga helay ayada oo la dhiirigelinaya dadkaas ayadoo ay ujeeddada tahay wixii u dhexeeyey dadka muslimiinta ah nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu leeyahay wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi allah subxaanahu wa tacaala addoonka wuxuu yahay kaalmadiisa ilaahay baa u kaalmaynaya ilaahay baa u garab noqonaya ilaahay baa u nusraynaya intuu addoonka yahay asaguna mid u kaalmaynaya walaalkiisa muslimka ah ayada oo la fartoomaya xadiiskaas ayaa dadka wilaayaadka xarshalmujaahidiin ugu talagashay una soo marisay wilaayadda islaamiga hiiraan in matooradaas lagu wareejiyo dadka mudan oo khaasatan dadka aan horey u xusnay maceelasha iyo beeraha isku garab leh faa'iidada ay leeyihiinna waa la arkay ilaa maanta waxaan maraynaa in wilaayada dhexdeeda dhul aan dhulbeereed xitaa rasmi ahayn in inta qudaar laga safriyo la aadinayo muqdisho ama xamar la geynayo ama beled weyne la geynayo waa aragnay indheheenaan saarnay waxa aan warkayga ku gebagabaynaya marka waxaa weeye walaalaha ama mas-uulka maktabka beeraha inuu igala wareego qalabkaa meesha yaallo jahadii mudnayd iyo dadkii u ahalka ahaa iyo qof beer iyo ceel leh ee ujeeddadiisana ay tahay inuu wax soo saarto asaga ku noolaado dadka walaalihiiho muslimiinta uu ku anfaco dadka noocaasa in ay gaarsiiyaan oo ay ku simaan inta aan rabo waa intaas waxaa xusid mudan runtii qalabkaa meesha yaallo maanta ma lihin hay-ad fulaan baa keentay hay-ad heblaayo la yidhaahdo ma keenin jamciyad heblaayo la yidhahdo ma keenin qalabkaas waxaa keena dadka muslimiinta ah mujaahidiintaas dagaalamayo gacanna seefta ku wado gacanna kitaabka ku wado oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddii hidaaye iyo khayr iyo dacwo ugu yeerayo xagga kalena dadka muslimiinta ah in masaalixdoodii dunyawiga ahayd loo qabto si ay ugu kaaftoomaan cadowgooda oo aysan muxuu ahaa marna u rajaynin si ayaga isugu filnaadaan si ay u soo saartaan dhulkooda dheefta ku jirta ayaa loogu talagalay ayagana waxaan leeyahay markii ay idin gaarto oo walaalihiin waxa ay idinku wareejin ama qalabkaa meesha yaallo oo laydinkugu talagalo idin soo gaaro sida ugu qiimaha badan u guta ammaanadaas qof walba wilaayada waxay isku dayi doontaa insha allah in lagu booqdo beertiisa waxaana rajaynaynaa in adinkana ku kaaftoontaan dadka walaayihiinna wax ugu tartaan waxaan leeyahay marka injineer sheene waxaan rabaa inaad igala wareegto qalabkaa meesha yaalla insha allahu tacaala aad baad u mahadsantihiin jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum wabilaahi towfiiq sidoo kale waxaa goobta ka hadlay mas-uulka beeraha wilaayaadka islaamiga hiiraan ee shabeellada dhexe oo waaliga hiiraan kala wareegay matoorada una qeybiyey matooradaasi beeraleyda wilaayaadkaasi بسم الله الحمد لله لنستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم allah ayaa ku mahadsan subxaana wa tacaala isugu keenkeena halkan oo aan ku guddoonnay uga guddoonnay wilaayada islaamiga hiiraan mas-uulkeeda ama waaligeeda sheekh guuleed abunabxaan allah xafido ee uuna soo gaarsiiyey shan iyo labaatan matoor oo gadaasheenna taalla looguna talagalay dadka halkan jooga oo beeralayda yaryar tugtugatada aan dhahno oo aan webiga wax ka soo saaran ceelasha yaryar oo gacanta lagu qoday tubooyinkoodii waa kuwaan matoor walba wuxuu leeyahay tubooyinka halkan ku jira shan iyo toban mitir oo ka mida oo barna ceelka loo deynayo barna bannaanka biyaha u saari doona hadduu alla idmo waxaan uga mahad celinaynaa bacdallaahi wilaayada islaamiga oo waaligeeda oo horkacayo iyo xarakatu shabaabulmujaahidiin qalabkan ku kaalmaysay beeraleyda taagta daran oo togtogatada ah oo aan haysan biyo macnaha webiya oo ay kasbadeen inay ceelal qotaan ceelashaasna matooradii lagu saacidi lahaa waa kuwaan lagu dhiirigelinayay ilaah ayaa ku mahadsan waxaan u dardaarmaynaa marka dadka waaba lagu wareeji doonaa hadduu alla idmo inay ku manaafacaadaan iyadoo si joogto ahna loola socon doono waxqabadkooda iyo wax soo saarkooda horena loo tijaabiyay sida walaalku u sheegay oo basal iyo qudaar iyo dalagyo kala duwan ay soo saareen dhowrkii sanoo hadda ugu dambeeyey si ashkhaas oo ayagu iskooda ay macnaha matooradooda iyo ceelashooda iyo ay sumaalgeliyeen xarakadu waxay ogaatay marka baahida jirta iyo dhibaatada ka haysata dadyowga qaar ma kaafiso mana aha runtii hadda markii ugu horraysay oo matoor halkaa la keeno mana naqon doonto ilaahay idankii markii ugu dambaysa waxaan rajaynaynaa mar kale iyo mar sii kaleba inay matoorana noo imaan doonaan waxqabadkuna uu sii hormari doono insha allah intaas ayaan ku gaabinaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugaaska beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ayaa si weyn u bogaadiyey gurmadkana matooradaha ee lasoo gaarsiiyey beeraleyda بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا لما تحب وترضى الحمد لله رب العالمين الحمد لله يا محمد اسكال اولا محد ان بالله ادماد بدنا ان لهين بعد الحمد لله تبارك وتعالى وانا محد لنا حركة شباب المجاهدين ودوية شيخنا ابو عيد خاصة ولاية الاسلام هيران maanta aan joogna xafladda maaragtay dadka tacbashada beeraha ceelleyda ah ee deeqdan loogu tirigalay ee matoorada ah iyadana waan u mahadcelinaynaa sheekheena sheegulada walamhaan iyo u qaybsanaha beeraha labada wilaayo qeybada dhexe iyo hiiraan isna u mahadcelinaynaa taa kadib maanta waxaa farxad noo ah maaragta in dadkeenna horumarkooda in laga shaqeeyo iyadoo maanta dagaal badan uu jiro xabad ay jirto maaragta cadowga usoo tafaxayta in khayraadka ummadda iyo uu tacdiliyo maaragtay madhaliis ka dhigo waxqabadkooda iyo xogtooda iyo haddana maanta in xarka solmuyadin u istaagto dadkii beeraha lahaa ee maaragtay kor iyo hoos wakhti walba u taagna inay wax soo saartaan iyadoo duruuf adag jirto maanta iyagana inay dadaal iyo juhdi ay bixiyaan dadaalkaas iyo juhdigaas ay bixiyaan ayaana maaragta ay ku kaalmayso istaagtaynu mahadcelaynaa waxaan gadaasheena ka muuqdo ee matoorada ah ee roor labaatanka ah waxaa looga tirigalay ma ahan eh, in dadka dhan laga simi karo laakiin waa in dadka lagu booriyo ama taxriyada looga sameeyo in shaqada ay ahaayeen ama un bilowga iyo wilaayadu waxay aragtay in maanta dadkii intaana looga dabageeyo la yidhaahdo dadaala la yidhaahdo waxaan leenahay sida wilaayada idin garatay xarasha mujaadiin khayraadkaas iyo wanaaggaas idin soo dhiibtay waxaa laidinka doonaya insha allah inaad laba laabtaan shaqadii aad hayseen shalay waxaad u hayseen aad shaqada u qabanayseen waa naftiinna iyo dadkiinna maantana mas-uuliyad kale ayaa laidin saaray iyadoo maaragta xarbi iyo dagaal oo jira maanta iyo haddana maanta laidin keena deeqdan motorada ah marka insha allah taala inaad ka faa'iidaysataan oo dadaalka aad laba laabtaan oo juhdi aad ku bixisaan insha allahu tacaala oo baahidii taagneed marka ee, khaasatan hadda dalaga laga soo saaro oo misige iyo geley muhiimadda waxay tahay in qudaartii iyo barnaamijkii la helo insha allahu tacaala qadidaas iyada insha allah taala in dadkiina iyo deegaanadiina aad ka baahi tartaan aad kula dardaarmaynaa nin walbana waxaa la siiyey maanta ilaahay tabaaraka wa taala kuu nasiibay nasiib aad adiga hesho waay marka ilaahayna wuu ku fiirinayaa islaamkii sharci waxaa ii deeqdii keenay iyo bulshadana way ku eegeysaa insha allahu tacaala waxaan dhihi lahaa marka iyo dayacmin ummadda muslimka ee soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa maanta ummadihii lagu soo duulay cadowga ahaa waxay u istaageen in maaragta dalkeena ay baabi'iyaano qudaartii iyo dibadda ka keenaan walaalaha mujaahidiinta maanta iyagoo tabartooda iyo la ogyahay iyo cadowga intuu la ogyahayna dadkooda in maanta wax soo saarkooda ay ku dhiirigeliyaan ayay u taagan yihiin insha allahu tacaala marka waxaan dhihi lahaa qadiyadaas iyada ee ummadda soomaaliyeed farqigaas maanta la kala taagan yahay iyo jawiga meesha meesha kaliya qof walba wuu dareemi karaa marka insha allahu tacaala walaalahaas mujaahidiinta ilahi tabaraka wataala barakeeyo waxay ay dhiibeen ilahi tabaaraka watacaala ummadooda kuwii ku nacfi allah uga dhigo madaxdana ilahi tabaaraka watacaala hanoo xafido dadka waxaa la siiyeen insha allah taala kuwa ku barakoobo ee khayr iyo wanaagkeena allah ka dhigo annaga ka dhaqan ahaana waxaan leenahay insha allah tacaala waa ku faraxsannahay waana soo dhaweynaya insha allahu tacaala wax badanna waa rajaynayna insha allah ilahi hanoo saqiilo jazaakum allahu khayran mar labaad iyo mar saddexaad waaliga islaamiga hiiraan degmooyinka iyo walaalka u qaybsanaha beeraha ee shabeellada dhexe iyo hiiraan waa u mahadcelinaynaa walaalaha islaamkiisa oo kale waa u mahadcelinaynaa ilahina tabaaraka wataala khayr hana siiyo hada bilah tawfiq assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu nabdoon maxamed sheekh yuusuf oo ku hadlayay afka golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ayaa talooyin siiyey beeraleyda matoorada loo qeybiyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اولا الله سبحانه وتعالى ayaanu mahadcelinayna naga dhiga muslimiin nimcooyinkan faraha badan ay ka mid tahay deeqdan walaalaha ay bixinayeen oo la siinayo walaalaha kale ee muslimiinta ah allahaas ayaan in badan u mahadcelinaynaa bacda xamdilaahi subxaana watacaala waxaan halkan u mahadcelinaynaa xarakatu shabaab mujaahidiin wakhaasatan walaayada islaamiga hiiraan amiirkeeda oorkacay sheekh guuleed maanta munaasabad aan joogno deeqdan aad arkaysaan shan iyo labaatankan motoor oo tubooyinkiisa uu to- qalabkoodu dhan yahay muslimiinta ducafada ah ku wareejinayo musuq maasuqlaan nin jeclaysilaan kana ixigii kana maxaa yidhaha saaxiibna ayn ahayn raggii muxaafadaadka laga keenay dadkii ducafada ahaa xuquuqdii ilaahay subxaana wa tacaala ugu soo dhiibay waaliga si uu maxaa la yidhaha hufun u gudanayo isagana waa mahadcelinaynaa Een, taasna waxay kutusaysaa cid kasta ma laga helo waa calaamo u khaasa muslimiinta nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh waxau leeyahay hal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum dadka ducafada ah ee saanoo koolo deeqda la gaarsiinayo inuu ilaahay subxaana wa tacaala noo gargaaray nabulahi maxamed noo sheegay salawaatullahi wasalaamu caleyhi roobka daahay musiibooyinka cudurrada dhammaan waxaa la ilaahay noogu dafcinayaa dadkan ducafada ah ee aan gadan karin motoorada dhaqaale aan haysanin haddana beerihii iyo ceelka haysto oo u baahan kaalmo yar in jag la siiyo Een, waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala bedelkooda oo khayr qaba allaha siiyo guud ahaan muslimiinta intaa kadib walaalayaal waxaan rabaa kelmad yar in kula dardaarmo ragga walaalaha ah ee ilaahay maanta u nasiibay in deeqdan ay kala waraagaan walaayada islaamiga hiiraan walaalayaal wax soo saarka ha la kordhiyo walaayaadka maanta waxay marayaan tartan oo khayraadka lagu tartamaayo wax soo saarka een, ceelasha waa la arkay caafimaad hadday tahay dhulka bacrimintiisa hadday tahay dhul dhowr qarni la tabcaayay iyo dhul cusub isku mid ma noqonayaan wax soo saarkaas marka waxaan idinkula dardaarmaynaa in la kordhiyo maanta walaayaadka waxay marayaan walaayad kastana isku filan tahay xoolihii yaa la tiyeeyey caafimaadkooda iyo maxaa la yidhahdaa daaqooda iyo wax kasta Een, shinnidii yaa la taabcay wax soo saar fara badana walaayaadka ay marayaan beerihi lagu diri waad arkaysaan ninkii webi haystay webi waa loo habeeyey keliyaalki loo habeeyey biyihii aanfada ayaa laga xiray dhulkii kaloo ceelashii hadda sidaan loo tayaynayaa marka ummadda ilaahi subxaana watacaala ay ku xamdiso ku shukriyaan haddana wa- dadaalka lala garab ta- taagan yahay habeen iyo maalin ay gartaan oo hor u socdaan intaasna waxaan kula dardaarmaynaa ragga maanta ilaahay waafajiyey deeqdan yaroo walaalahood ugu timid oo walaalkood walaayada islaamika iiraan sheekh guleed uu maanta ku wareejiyey in sidii ahayd iyo jidkii ay lahayd iyo munaasibkeeda la marsiiyo intaasaan ku dardaarmaynaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambeyn beeraleyda wilaayada islaamiga ee hiiraan ee matoorada la siiyey ayaa kaga mahad celiyey maamulka wilaayada gurmadkii matoorada ee la soo gaartay ballanna qaaday inay sii labalaabayaan tacabka beerahooda بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى أيام مهدسن محايا إن شاء الله تعالى نقد ضد إسلام وحكلوا مهدسن حرقة المجاهدين الشباب أيام مهدسن نقود داقدي داقدا متورطة نقود داقدي dadka ayna danyarta ah sidaa darteed walaayada gobolka ayaa mahadsan lagu soo wareejisay si tartiib hagar la-aan oo ah kan aan jeclahay iyo kan ma jecli aan ahayn cadaaladnimo noogu wareejisay ayaa mahadsan anigoo ah saalax siciid cabdiyow insha allahu tacaala aanoo ka socda deegaanka ceelow oo maxaa yeelay qobixaas iyo dhiriyow iyo meesha la yidhaha baarooble anoo ka socdo waxaan ku mahad celinaynaa dhammaan ragga ila socday anigaba walaayada intaa darteed nin walba beertiisa ayaa gacantiisa ceel ugu qotay insha allah الله تعالى وحان ربنا إن دذالنا أننا أنكون نولان أنكون نولان ومدة دين عيدين وديرس كاينا إن نقول نولادان كي نجقت إيه كي أن في سبيل الله دع دع نجاه لبا إن شاء الله تعالى وركي أنت سانكو جب جبينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ دول بيود واي دول بيود واي عيل هندي لقى خذ بيوا لقى هلا لكن دول بيراد معه وقد قد إن شاء الله تعالى وحان رجينينا قدرت مال أنكدونن sanadkan kadib inaan ka doonanin dadkan haddaan shan qof oo beeroley aan soconnaa maalinkii oo ceelkaas aniga naftayda aan ceelashaas aan qodayn matooraa lidin siina ma lahayn waa hamigayna ku qodna haddaanoo wax nala siina hamigayna koraan u qaadaynaa insha allahu tacaala ilaahay raalli haddii iska noqda intaasaan ku dari lahay assalaamu calaykum magacaygu waa xasan cisaaq aadan cabdulle waxaana joogaan ku noolahay degmada buuqa qable waxaana la ii siiyey maanta matoor ay ila siisay walaayada oo aan saarayo ceel haddiis ilaahay ogolaado oo aan ku soo saarayo waxaa normaal midkayga haddiis ilaahay ii ogolaado wiil ma ah waa ceel ceelkaas oo aan matoorkaas ku u intifaaci doono haddiis ilaahay yiraa intaas waaye muhiimadayda waxaana degmadayda buuqa qable waxaa mahadsan walaayada noogu yeertay oo na siisay matooradan annagoo nolol maalmeedka ayna ku raadsanayna walaayada ayaa mahadsan oo noogu yeertay oo na siisay annagu shirin kale ma bixin intaana waxaan leeyahay walaayada waxaan ceesh ugu raadsan doonaa haddiise rabbiga ogolaado ceelka aan qotay oo ku yaala beertayda ma aha weli ceel gacmeed waaya ceelkaasaan ugu xeshi doonaa haddiise ilaahay yiraa intaa waa hadalkayga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين magacaygu waa cali juqur cali sow anigoo ka socda degmada ceel warre insha allahu tacaala meeshaa maanta waxaa lagu wareejiyey oo lii siiyey matoor alxamdulilah ilaahi subxaanahu watacaala ayaa mahadsan marka labaad walaayada ayaa mahadsan ugu wareejisay matoor aan ku soo saaranaya tacbasho inaan ku tacbado aan rabo ceel aan ka qodo beertayda muskeeda aan ku soo saari rabo khudaar noocyaheeda kala duwan insha allahu tacaala walaayada mahadsan wabilahi towfiiq أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aad waad umaasan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxa ay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafayna waxaa la diiwaan geliyey duqaymo kala duwan bashiir oo goobaha duqaymaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah baytulaahiya oo waqooyiga qidaaca dhacda ilaa saddex ruux ayay wariyaashu soo wariyeen inay ku shahiideen duqaymo halkaa ka dhacay sidoo kale xaafadda sheekh ridwaan ee waqooyiga magaalada khaza dhacda iyadana duqaymo kala duwan ayay diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda ay ka fuliyeen sidoo kale taangiyada sahaynada ayaa ka qayb qaadanayay duqaymihii saacadihii lasoo dhaafay dhacay warbaahinta qaarkood waxay ku warramaysaa in tan iyo saaka duqaymihii dhacay ay ku shahiideen dad kor u dhaafaya ilaa shan iyo toban ruux sidoo kalena lagu burburiyey guryo ay lahaayeen dad rayid ah oo ku yaala deegaanka annasr ee dhaca waqooyiga magaalada rafax waaxda caafimaadka magaalada khaza tirakoob ay soo saartay waxay ku sheegteen afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay shahiideen dad gaaraya soddon iyo lix ruux halkay dhaawacmeen sagaashan iyo lix kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo afar kun shan boqol iyo labo halka dhaawacyadu ay yihiin boqol shan kun afar boqol konton iyo afar kale kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda markaan eegno saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ayay fuliyeen mid ka mid ah weeraradaas oo ahaa qanaas waxaa lagu beegsaday askar yuhuudda ah oo ku sugnaa magaalada jabaaliya sidoo kale muqaawamada afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxay duqaymo ay ku beegsadeen laba mustawdinaad oo ay degan yihiin dadka sahaynada ah oo dhaca hareeraha magaalada khaza xubinta aan ku soo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaasi aan ku hakinaynaa waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee faafareebka wararka ayaan isa soo gaarnay markan iyo magaalada muqdisho kooxda rajada soomaaliya ayaa sii kordhisay dhulboobka ee ka waddo magaalada caasimada ah maanta xaafadda uxarcadde degmada hilwaa ee magaalada muqdisho waxaa ka dhacay dibadbax ay dhegayeen shacabka ku dhaqan xaafadahaasi kuwaasoo lagu amray inay ka guraan dhismayaal guri oo ay leeyihiin muddo sanada ahna ay deganaayeen waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka qayb qaadanayay banaanbixii maanta ka dhacay xaafadda uxarcadde degmada hilwaa ee magaalada muqdisho sanaa la kala gadanayey oo la deganay oo ummadda soomaaliyeed oo ku kala wareegayday oo qoloba maalin gadayd laba boosaan ku leeyahay kan ugu yar afar ninkii shanaadoo gato soomaaliyaana ninkii shanaadoo gato aniga markaygu horna dawla ima dejina dadkii dawladdu dejiday waa gateen waxna waa ku nooli waa degan yihiin waxaa la yidhi ma lihidin caddaalad maahan maxkamadda waa u dacwoonno cadaalad waa ka weynay gobolka waa u dacwoonno waa aan ka weynay cadaalad maanta waxaan taagannahay waddada dhexdeeda qorraxdaan taagannahay waxaanan rabnaa inaan soconno ilaa madaxtooyada waxaa noo qorshaysan toban maalmood oo aan kala go' lahayn waa tegaynaa madaxweyne iyo ra'yisul wasaare wasiirka arrimaha gudaha meesha aad ku shaqaydaan waa imaahaynaa waxaana nagu kallifay guryahannagiya waxaa la yidhaahday dukumiintiga aad ku lahaydeen waa la kansalay naqshadihii waa la burburiyey goofaa laga dhigaa kana guura wax kuma lahidin meesha waxay u dhikantaa soomaaliya ma haydin maanta booskeyga halkaas ku yiille nin inta yimid oo bologbolog loo ote bologbologga loo ote dadki dhex deganaaya qayb ka mid ah waxaa la yidhi yaa lala hadlin ee hala wareejiyo marka waxaan leeyahay meeshaan waxaa ka soo socoto fawdo iyo dhibaato iyo dil xasan sheekh maxamuud dadka ha qayaanin waxaad ogeen lama saxiixo gobolka warqad adiga aadan saxiixin kama soo baxdo nimankaana na dhacaayo ma ilmo adeera u soo dirsatay oo annaga ma naqayaane annaga wiilasheenna jiiddaa gelisaa ku leyna toban iyo koob iyo tobana maalin walba la ii keenaa adaa u diray jiidda yah inaad rayadka dhacdo ood soo dirsata baabuur oo gobolka baraandir aad dhulkeenna dukumiintiga ku soo dhiibto dhulkii xoogga lagu haystan aan warqada u saxiixdo cadaalad mata xasan sheekh maxamuudow haddaa baadil kula socotiin arrintan ha ka hadlaan nimanka dawladda ku jiro nimanka soomaaliyeed cidday doonaan ha ahaadeen qabiil walbee u dhashay inteenna meesha joogto wax qabiila ma lihin dhinaca kale xalay sakdii dhexe cagaf cagaf ayay kooxda rajada soomaaliya u dirtay xero kulun oo ku taala xaafadda waaberi ee magaalada muqdisho waxay dadkan ay sheegeen in dukumentiyo ay u haystaan dhulkan ay boobayso kooxda rajada soomaaliya waa kuwan qaybaha bulshada ku dhaqan xaafadda xero kaluun ee magaalada muqdisho oo la hadlay warbaahinta soomaali meel walba joogta aad iyo aad inii salaam aniga magaceyga waa cabdinuur maxamed cabdidaahir saaki waxaa laga reebay arday jaamacada ahayd jaamacaddeeda saaki waxaa ugu haray xalay sagaal saca lagu soo dheelmay hooyaday iyo walaashii qof loo naxariista ma lahan anagoo wada jiifna xanan lahay amrar waaye kabaxa guryaha wixii hantida iyo alaabteena waa nul kala dumiyey walaalayaal waxaa anaga aad iyo aad ugu codsanaya dowladda inaan xuquuqdeena aa kalacnahay meeshaan waxaa ku yaala goobo masaajido oo cibaadada ilaahay lagu cibaadaysto waxaa keliya masaajidihi xataa ugu muhiimsan waxaa waaye waayeeladii saaki waxaa lala dhaqmay si xun qofkii la dhaho maatida walaal waa guurayso horhoraa loo kala tuuraayo ciidan cadibire afkaa qora leegina naaya baxnaaya wariyaa tag aana lahay mafahad annagoo wax xuquuqa haysanin nahanay muwaadiniinta dalka maadaama madaxweynihii oo dhehna doorasho qof iyo codaa qabana waxaa saa loo gumaadaya in ay yihiin shacabka aad iyo aad anay ugu calol xunnahay aad iyo aadaan ugu qoomeynaa wallaahi bilahi arday jaamacad dhigta ahay waayo inaad wax bartaa diyaar u ah idhikaadkii waa kana aniga laakiin dadka dowladda ayaga u naxariisan karto shaati dowladeed ee wato saaki ilaa sagaal saac qof seexda ma leh waxaas waxaa sagaal saac habeenimaa nala imaada xiligaa salaad subax qof ma aadi karaa lahay masaajidiin nimanka wacdina waxaa lalahay qof bini aadam ma geli karo imaamka waxaa lalahay jooji salaada magaalada ilaahi ha luu tugto guryaha kalluumaysiga maanta iyadoon dukumiintigeennana fiirin oon cidinana waraysan ayaa katrabiil nala geliyey kaama mudnin inaad sidaa noo geshid waxaad naga gashay dembi a ilaahay agtiisna ciqaab kala kulmi doontay adduunyadana cariir a ku geli doontay adiga oonna waraysan oo yaa degan aan dhihin baad waxaad noo soo dirtay qaaducu dariiqyo alla iyo rasuul beeniyey oon ilaahay agtii waxba ka rabin haddee waxay ila tahay maalinta qiyaame maxkamadda alla ayaa noo ballana ka hor guriga wada hadli doono gurigaygana anaa iskale dowlad baan lahayn cid kalaan lahayn canshuur dowlad sanadaa laygu leeyahay wax kaloo layguma leh maxaala waxa naloo yimid toban saac baa naloo yimid guuraa la yidhi hal saac subaxnimo haddii lagugu yimaado waxaad moogtaa maqabtid baa cid i waraysatay iyo maxaa tahay cidna imaysan dhihin saakiin baan nahay maras baan nahay wax xaquuqana lama siinin guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee aynoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu